markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee la xidhiira cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo oo meelo cusub oo aan horey looga arkin uu gaarayo hase ahaatee aqoonta loo leeyahay weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howla yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey looga dhawaaqay soomaaliya waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu duubayeen nambarka gaaban ee laba eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaasha ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurta gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya doctor cabdilmuncim oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhexbaxo su'aalihii ay dhegaystayaashu noo duubeen iyo jawaabaha uu dhakhtarka ka bixiyey asalaamu calaykum raadiyo ergo waan idin salaamay marka hore waxaan aadan cabdi cali oo jooga degmada qoryaale waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan leeyahay xanuunkan la sheegayo coronaviruskan la sheegayo ma laga yaabaa soomaalidu waxay aada u cabtaa sigaarka bahalka la yidhaahdo sigaarka kaasoo u xun caafimaadka iyo qofka neefsashadiisa ma laga yaabaa taasi inay dhibaato ku noqoto sigaarka oo soomaalidu ay aada u cabto waa salaamantiin radio ergo assalaamu calaykum haddii aan u galno su-aasha laga soo weydiiyey qoryaale ee tugdheer ee ku saabsan sigaarka iyo caabuqan covid nneteen sida aan ka warqabno dadka sigaarka cabaa ama dadka tubaakada isticmaala waa dadka oo khatarahooda uu aada usii siyaadayo inuu ku dhaco caabuqan covid sagaal iyo toban coronavirus maalan marka sigaarka la cabayo oo kale waxaa aragta qofka wuxuu isticmaalaa farahiisa uu ku cabaayo markaan ka hadlaynay faafitaanka cudurka waxyaabaha ugu muhiimsan aan dhahna waxaa ka mid ah in gacmihii oo ku wasaqaysnaay viruskii oo meelaha ku dhacay in uu afkii ama sankii lagu taabtay marka qofkan sigaarka cabaayo farahiisa waxay taabanayaan faruuraha faruurahana waxaan ku dhahdaa afkii saasna waxay noo saa-idin kartaa in uu faafo caabuqii covid sagaal iyo toban tan kale uu sigaarka uu aada nagu sababi karo waxaa ka mid ah in uu yareeyo shaqadii labada sanbabood saan ka warqabno caabuqan covid toban iyo sagaal waxaan dhahnay waa cudur ku dhaca habdhiska neefsashada jirka habdhiska neefsashada jirka waxyaabaha ugu waaweyn nooga mid waxaa ka mid ah sanbabada sanbabka markasta uu shaqadiisa oo sidii la rabo u gudan waayo waa markasta ay siyaado khataraha cudurkan oo qofka uu ku dhaco kadib xataa ay soo siyaadin karta in uu gaaro xaalado aada u xun waxyaabaha maxaan ku dhahdaa oo complicationka oo cudurkan waxyaabaha kale oo sigaarka uu aada dhibaato u leh waxaa kamid a maalan dadka sigaarka cabo badanaa waxay sheergareeyaan ama ay isla wadaagaan halkii sigaar qofka inuu cabo qofkan kale uu siiyo kan kale uu siiyo marka sigaarka qofka afkiisa uu soo geliyey qofkii kale uu sii dhiibay maxaan ku radaa baakadii sigaarka gacanta uu ku taabtay ama qof kale uu gacanta uu sii siiyey intaas oo dhan dhammaantooda waxyaabaha waxay ka mid tahay oo qeyb weyn ka qaadan karo in cudurkan covid sagaal iyo toban inuu bulshada uu ku faafo waxyaabaha oo badanaaba oo maxaan ku rahdaa oo ziyaadiyey inuu jirka u baahdo oxygen fara badan ama maxaan ku rahdaa waxyaabaha oo yareeyo kale in maxaan ku rahdaa yani oo qofka bini aadamka oxygen inuu heli waayo waxay khataro waaweyn ay gelin karaan in qofka ay ku dhacaan cudurada habdhiska neefsashada kuwaasoo ayaga naftirkooda sabab u noqon karo in caabuqii coronaviruska jirka uu ku xumaado marka sigaarka waa khatar tubaakada waa khatar dhammaantoodana waxyaabaha waxay ka mid tahay siyaadin karo khatarta cudurka coronavirus kana qayb qaadan karo inuu cudurkii ku faafo bulshada dhexdeeda
asalaamu calaykum radio ergo magacay waa maxmed xasan axmed oo ku sugan dhuufa mareeb xarunta gobolka galgaduud halkan waxaan ka sheegayaa in dadka hormuud iyo deeskadaha qaalalkii ka shaqeeya isgaarsiinta waa inay ka furaan teleefanada dadka waxay ugu xireen oo argagaxa geliyey dadka argagax ayaa ayaa galay oo meel kasta ayay ka baqayaan oo qof allaala qofkii la waca coronavirus iyo waxbaa ugu xiran waa yaabayin dadkii ilaahay wax ka barya waxaa saadayo dhinac naga marsho dadka ku xirayana waxaan ka waxaan ka codsanaya inay ka furaan dadkas dadka ay ku hageen ka joojiyaan intaas ayaan googoobiya
arrinta ku saabsan fariimaha caafimaadka ay shirkadaha teleefanada ay ku xireen marka aad wacaysid mobileka ama teleefanada kala wacaysid waa arrin aada muhiim u ah sida aan ka warqabno bulshadeena waxa ugu weyn ugu weyn oo hadda aada iyo aada ay uga liidato waa dhanka wacyigelinta wacyigelintana waxyaabaha oo aada iyo aada loo isticmaalo waxaa ka mid ah in raadiyaasha telefishinada iyadoo la isticmaalayo oo maxaan ku rahdaa teleefanada hadda lagu xiray waxaasoo dhan waxay ka sacaysa qofka inuu ka qaato macluumaad cudurkan muxuu yahay astaamihiisa maxay yihiin see lagu kala qaadi karaa yani macluumaadkaasna saa ka warqabna bahda caafimaadka iyo dad yar ay aada iyo aada ugu kooban yihiin inta badanna badana jaahil laga yahay maadaama cudurkan uu yahay cudur adduunka o dhan ku cusub oon ahayn cudur oo horey u jiray waxaa aada muhiim u ah bulshada in wacyigelinteeda loo isticmaalo dhan kasta oo la awoodi karo arrimaha inay cabsi abuureyso aniga ma qabo because maxaa jira waxaa ka cabsi badan dhibaatooyinka iyo dhibka uu geysanayo cudurka bulshada marka bulshada inay isdejiyaan ooysan isku abuurin cabsi ama buuq oo si tartiiba ay fariimahaas ay ku dhageystaan ayna ku camal falaan wax alla wixii fariimahaas caafimaad ee ku saabsan maxaan ku dhahdaa cudurkan covid sagaal iyo toban intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegeystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay doctor cabdilmuncim oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudur daaranayaa qaarka kale ee su-aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiina aan ugu bandhigi doono dhakhaatiirta dhegeysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta weydiiso oo ku saabsan cudurka korona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubintan oo kale ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta